Maamul wanaaggu waxa uu yeelan karaa qaybo badan sida mid shakhsiyeed ama mid wadareed. Maamulidda bulshooyin leh deegaan sidaa daraadeed, dadka wax maamula waa inay leeyihiin khibrad maamul aqoon oo heer sare ah, waana inay u dheertahay dareen iyo garasho fog. Isku xirnaanta maamulka iyo bulshada ayaa waxa ay door weyn ka qaadanaysaa horumarinta maamul wanaagga iyo nabadda, sida daboolidda baahiyaha la xiriira dhinaca adeegyada bulshada oo ay nabaddu kow ka tahay. Haddaba, waxaan warbixinteena uga hadlaynaa maanta aqoonyahanada Dobley oo ka hadlay doorka maamul wanaaggu ka qaadan karo horumarinta nabadda.
Waan dhowahay, magacaygu waa Jaamac Siyaad Maxamed. Ereyga horta maamul wanaag markii la soo hadal qaado micno badan ayuu leeyahay, laakiin ka bulshada ahaan degmada Dobley hadda aan joogno maamul ayaynu leenahay guddoomiye, taliye amni, taliye urura hoose, ganacsato, haween, dhalinyaro iyo adigu qeyba bahda waxbarashada iyo qeyb walbo. maamul wanaaga dhabtana waxaa waay qof walbo shaqadii loo igmaday gudoomiyaha taliyaha mid walba shaqadiisa siduu u ballanqaaday inuu guto inuu guto maamul wanaaga lagu sheegayna wax weyn maahane waa un wax shaqo adiga gacanta lagu geliyey sidii la rabay iyo waqtigii la rabay iyo goobtii la rabay aad ku qabato waay anigu marka waxaan isleeyahay ka dhoobley ahaan ama magaalada hadda aan joogno ama dhammaan deegaanada soomaaliya haddii qof walba shaqada uu hayo kan ee siyaasiga ah shaqadii loo igmaday oo mas-uuliyadda ay saaran tahay oo la dhahay kulla kumisuna masuucan raaciyati inuu si fiican u guto macalinka ardada inuu si fiican wax u baro oo lilaahi ah hooyada ilmaheeda inay si fiican u barbaariso wax ay barto in gudoomiyaha ama taliyaha amniga ama ganacsatada ayaguna wax wanaagsan ay qabtaan maamul wanaagana runtii intaas ayuu ku dhisan yahay waa un keliya qof walba shaqada uu hayo inuu ikhlaas dar ilaahay siday tahay inuu u qabsado hanti guud ee musuqmaasuqna iska ilaaliyo wax walbana siday yihiin cadaalad ay ku dhisan tahay iyo sida ugu runta badan ugu xaqiiqsanna inuu u qabta laway waa ku dhowaa aad iyo aad magacayga cabdixakiin cabdiraxmaan salaad wallaahi door aad weyn ay ka qaadan karaan bulshada waa dadka ugu horeeyo marka laga reebo alaamaha amniga iyo iskuuradka waa dadka kaga horeeyo kagana xog ogaalsan ee ayaga horumarin karo amniga ayagana dumin karo hadday isku kaashadaan in macnaha amniga ay dhisaanna waa waa qayb muhiim u ah sekuuridka oo waxay ka awood badan yihiin laamaha amniga loo soo tababaray inay sekuuridka ilaaliyaan bikoos bulshada waxa dhexdooda ku jiro ayagaa og shaqaadka yeerka ee wax qaldi kara ayagaa og haddii ayaga isku kaashadaan ay isku dubnaadaan ay raadiyaan midnimo amni waxaan leeyahay aad iyo aad waa dadka ugu horeeyo xalin karo